wallaahi cidda colaada horinaysa waa la yaqaanaa guddoomiyaha degmada welan weyn maxamed shiidow cajaladii uu ka hadlay oo telefishinadii uu ka hadlay ilaa hadda facebookyada ay ku jiraan isagoo sheegaya in magaaladan kow iyo laba iyo toban xil ay ka jiraan kow iyo toban xilna beeshiisa uu yahay hal xilna minaa muxuu ahay nimankaas jooga aan lagu siinin deegaan ahaan ee lagu siiyey muxuu ahay cidan sharaf saas darteedna deegaan aysan ahayn oo haddii laakiin ay in deegaan ay yihiin aan tushayna inaysan deegaan aynu ka saarayna magaalada uu yiri media uu ka yiri maxamed siidooda guddoomiyaha degmada waa duuban tahay waa la yaqaanaa dagaalkaasi wuxuu ku salaysan yahay waa dadka deegaanka in laga barakiciyo waxaana dagaalkaas hurinaya madaxweynaha koonfur galbeed uu soo adeegsaday guddoomiyaha degmada walaweyn maxamed siidow laakiin waxaanu sheegayaa madaxweynaha iyo maxamed siidow iyo dhammaan inta fikirkaas aaminsan dad dhan oo deegaanadooda degan inaan laga barakicin karin oo ay guddoomiyaha degmada walaweyn iyo dhammaan siyaasiyiintii digil iyo marifle ay isla qabaan waayo dadka deegaankaas in laga barakiciyo dagaalkaas marka waa dagaal siyaasadaysan waa dagaal muxuu ahay dad siyaasiyiina ay gadaalka riixayaan oo ay doonayaan in lagu duudsiiyo dad dhan deegaanadooda laakiin waxaan leeyahay